asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadli waana xubinteena murtada maanta ee haddii rabbi iidma hayo howlaha farada badan isu keenta howlahaasoo hadba qaab u dhaca qaababkaasoo laga yaabo mararka qaarkood inay noqdaan kuwo khadhaadh marar kalena laga yaabo inay noqdaan kuwa macaan marar kale laga yaaba inay noqdaan kuwa dhexdhexaada marar kale laga yaabo inay noqdaan kuwa dareen taabad leh mar kalena laga yaabo inay noqdaan qisooyin kusoo jiita qaybahaasoo dhan ayay xubnaheena mursada maantu ka sheekeeyaan waana qaybaha farada badanee nolosha bili-aadankuba ay ka kooban tahay ilaa noloshu waxay leedahay dhinacyo fara badan ayay leedahay dhinacyada fara badanna haddii eebba idmahayo de waa dhinacyada noloshu ay dhismaha uga baahan tahay haddii nolosha hal dhinaca laga dhis haddaad dhahdo nolosha inaan xoolo tabca un baan dhisahayaa laakiin inaan dad tabca iyo inaan carruur tabciyo inaan heer tabtaa iskuma daahiyo ee xoolahaygaan un baan ku dheganaanaya dee nin waxaad noqonaysaa meel cidlaa ku gawaxay oo isagoo meel laba gaadhin gawaxay ayaad noqonaysaa hadday gabadha dhahdo quruxdeyda un baan dhisahayaa heer ma dhisahayo dee iyada lafteeda quruxdeedu mid baaqatay oo meel cidla ah ku garoodhay ayay noqonaysaa quruxda lafteedii ayaa waxay isu bedelaysaa garoodh marka maxaa loo baahan yahay markaad xoolo tabcayso dadkii aad u tabci lahayd inaad aduuddo laftoodii oo aad islaanti raadiso oo aad caruurtii ilahay kuusa mugeen ilahay walaad khayr qabtay isii dhahdo oo ilaahay oori khayr qabtay isii aad dhahdo oo aad ku ducayso waxaan ducala-aanta lagu guursanhayana dee ma ahee wax walba ducada ayaa saas looga dhigaa oo markaa damacda inaad guursato ugu horraysa ilaahay waxaa laga baryaa haweeney wanaagsan iyo awlaad wanaagsan iyo aqal toosan baa ilaahay laga baryaa markii ilahay gacanta kuu soo geliyana ilaah isu kaana macaanay oo awlaad fiican nasiibaa la dhahay oo barakaysan oo diinta rabbi ku toosan weligaaba adu haddaad ducada ilaahay ku taagnaato waxba kaa leexan mahayaano wax walba si wanaagsan ayaa eebba kuugu hirgelin isaga ayaana ah hirgeliyaha howl kaste fidiya wax walbana dadka gacanta u saara ee haddii ilaahay idmahayo wixii xumaadiya wixii samaadabana waa looga xamdiyaa oo xamdiga guud isaga ayaa iskale teenan maanta xubinteenan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa howlaheenna xubinta murtida ee qaababka kala duwan lahaa waxaa jira haweenka qaar ladhalliilaa jira oo la dhaho heblaaye waa araajo heblaaye waa baali heblaaye waa basari iyo kuwa la ammaano la dhaho heblaaye he waa dhabiil haye heblaaye waa hadiiqa haye heblaaye waa gaari haye heblaaye magacyadaasaa jira nin baa marka iyo beedmahay gabadh xoogaa lagu dhaliila inaynan xijaabada aada u dhaqan karin oo maradeedu geyngeyn leedahay ayuu maaragtay rabay inuu guursado maadaama uu gabadhaa rabay ayaa qola ku dhaheen werbalaaga kula tagtay islaamtu gabadhan waa baali xun oo waxma kabto oo waxma tarto oo sidan weeye oo iska daa oo dadku ma ogtahay xaasid lagama wax isku diree markaasuu isaga nin fiican buu ahaa ee caaqileh hadalkiibuu u larogay oo wuxuu yidhi so ma ogdin buu yidhi haweenku kulligood waa wada basari laakiin dhabeelnimada midba dhinac bay ka taqaanaa u fiirtay ah soo ma ogdin buu dhawaa dhammaan haweenku waa wada basari ama waa wada baali ama waa wada araajo laakiin naagiba dhinac bay dhabeelka iyo dhabiil iyo dhabeelka tugi dhabeel ama naagiba dhinac bay gaari ka tahay u fiirta halkaas waa hadal macquula sababtoo ah dee kulligood haweenku mid walba qayb unbaa ka dhiman oo bilaadan dhammaystiran maba jiraba saa darteed mid walba dhinac bay ku fiican tahay markaasuu mahmaahdan u sheegay oo waxa uu yidhi naagiba dhinac bay dhabeel ka tahay naagiba dhinac bay dhabeelnimada ka taqaanaawiyi laakiin dhammaantood waa wada basari u fiirso hadalkaasuna waa mid ilaa iyo maanta taagan adigaas meelaha taagtaagan baan kuu nidhi oon kuu soo qaadnay mahmaadaas yayna kaa hosduusin mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi naaginimay lagaday kama kacdo